بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله وقد أجمعوا على ذلك كما نقله ابن عبد البر فقال أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات waxaynu ku jiray qaacidadii afraad ee qawaaciddii fii adilati اlasmaa'i waاsifaat saynu hore u soo tilmaanay kitaabku afar qaybood buu ahaa waxay noo soo dhammaatay qeybtii hore ee qawaacid fi اlasmaa qeybtii ku xigtay ee qawaacid fi اsifaat waxaynu ku jiray qeybtii saddexaad ee qawaacid fii adilati اlasmaa'i waاsifaat waana qaacidadii ugu dembeysay ayaynu ku jiray qeybtaa saddexaad waxay noogu xigaa un waa qeybtii ugu dambeysay ee shubuhaadka iyo jawaabkooda waxa uu mualifku yidhi calayhi raxmat اllah waqad ajmacuu way ku kulmeen ahlu sunnuhu calaa daalik arrinkaas waa arrinkee waa arrinka ah in nusuusta sifaadka daahirkooda mutabaadarka ah loogu sugay ilaahay subxaanahu wa tacaala sida u cunantee munaasabka ku ah iyadoon laga leexin oon ta'wiil iyo tafwiid midna aan lagu samayn marka waxa uu sheekhu yidhi waqad ajmacuu ahlu sunnuhu waa ku kulmeen calaa daalika arrinkaas nusuustaa sifaadka daahirkooda mutabaadarka ah ee munaasabkaa alle in loo sugo sidaa lagu daayo ahlu sunnuhu way ku ijmaaceen oo kumay kala baydhin kamaa naqalahu sida uu soo raray ibnu cabdilbari sheekha ibnu cabdilbar sida uu soo raray ee uu soo naqliyey fa qaala waxau yidhi ibnu cabdilbar ahlu sunnati ahlu sunnuhu mujmicuuna waxay ku kulansan yihiin cala aliqraari in la sugo bisifaati sifaadka alle in la sugo sifaadkii alwaaridati ee soo aroortay kullihaa dhammaanteed fi lqur'aani qur'aanka ku soo aroortay alkariimi ee sharafta badan iyo wasunnati sunnada waxau yidhi ahlu sunnuhu waxay ku kulansan yihiin in la sugo sifaadka dhammaantood sifaadkaasoo qur'aanka ku soo arooray iyo sunnada ahlu sunnati ahlu sunnuhu mujmicuun waxay ku kulansan yihiin cala aliqraar in la sugo bisifaati sifaadka in la sugo sifaadkii alwaaridati ee ku soo aroortay kullihaa dhammaanteed filqur'aani qur'aanka ku soo aroortay qur'aankii alkariimi ee sharafta iyo karaamada mudnaa iyo wasunnati sunnada iyo waliimaani in la rumeeyo waa ku kulansan yihiin bihaa sifaadkaas iyo wa xamlihaa in lagu xambaaro sifaadkaasi cala alxaqiiqati xaqiiqada in lagu xambaaro laa cala almajaaz majaaz si aan lagu xambaarin majaazku waa min almasaa'il alatii ixtaja biha almucaطilaةu calى nafyi sifaati اllahi wa asmaa'ih majaazku waa taaquud ka mida dawaaqiidda mucaطiladu ay u xujaysatay inay ku inkiraan ilaahay asmaadiisa iyo sifaatkiisa walidaalika ibn اlqayim calayhi raxmat اllah kitaabkiisa asawaaciq اlmursala waxa uu ku tilmaamay majaaska taaquut wuxuu u guntay baab oo uu yihi kasru taaquuti اlmajaaz waa jebintii la jebinayey la baabi'inayey ama la burinaayey taaquudka majaaska waayo ahlu bidacu waxay majaaska ka dhigteen sullam iyo sabab ay sifaadka rabbi ku inkiraan oo ay ku diidaan oo sifo kastoo soo marta waxay odhanayaan xaqiiqo maahe waa majaaz o sidanaa looga jeedaa intay daahirkii iyo yacni daahirkii mutabaadarka ahaa ay ka leexiyaan oo ay ka duwaan waxaanay culimmada muxaqiqiintu yidhahdeen sida ibnulqayim iyo kayrkii ana alxaqa fi hadihi اlmasأala ana kula lafdi huwa xaqiiqaة fima اstucmila fiihi biqariinatih lafdi walba waxa lagu isticmaalo ee loo adeegsado iyadoo qariinadii ku tusinaysana uu wato xaqiiqo ayuu ku yahay majaaz kuma aha oo carabi dee asad iyadunbaa waxa weeyaan u dejisay inuu asadku ku tusiyo alxayawaan اlmuftaris kadalika iyagunbaa u dejiye oo u isticmaalay in laguna lagu idlaaqo dee ashujaac qofka waxa weeyaan geesiga ah marka macnaha culimmadu waxay yidhaahdeen in la yidhaahdo marka qofka geesigaa la odhanayo haadaa asadun waa majaas marka xayawaankii macruufka ahaa lagu leeyahay asadunna waa xaqiiqa macnaha culimmadu waxay leeyihiin kala qaadista sidaa loo kala qaadayo xaqiiqe iyo majaas ayaa khalad ah waayo labaduba waa laba asluub oo luqada carbeed ka mida oo carabi ay ku hadashay yaa ku yidhi adiga u kala saar xaqiiqi iyo majaas macnaha carabi iyadaa u isticmaashay asadka iyadoo looga jeedo alxayawaan almuftaris una isticmaashay asadka iyadoo looga jeedo qofka shujaacada iyo geesinimada leh labada meeloodbana xaqiiqo ayuu ku yihi oo marka looga jeedo qof geesiya in la yidhaha hada asadunna waa xaqiiqatun fii mowdicih oo dee qariinadun baa lagu garanayaa in qof looga jeeday libaaxii xayawaanka aan looga jeedin xayawaanka marka lagu idlaaqayana waa xaqiiqatun fii mowdicih calaa kullin waxay yidhaahdeen muxaqiqiintu yacni lafdigu wixii loo isticmaalo xaqiiqe ayuu ku yahay ee in xaqiiqe iyo majaas loo kala qaada ayaa ay inkireen waxaana xaqiiqaa inay ahlu bidacu sallaanka ay u soo fuuleen sifaadka alle inkiraadday inkirayaanba waa majaaskaas kaasay sallaan ka dhigteen ay ku inkiraan waxa uu sheekhu yidhi markaa waliimaani biha waxay ahlu sunnuhu ku kulansan yihiin sifaadka in la rumeeyo iyo wa xamlihaa in lagu xambaaro cala alxaqiiqati laa cala almajaaz xaqiiqada in lagu xambaaro loo isticmaalayo majaasna aan lagu xambaarin oo macnaha daahirkaa u soo degdegaya fahamka ee laga fahmayo marka la maqlo lafdiga carabiga ah daahirkiisa in lagu xambaaro xaqiiqada ah ilan waa bilisaanin carabiyin mubiin waxa uu sheekhu yidhi ilaa annahum laakiinse ahlu sunnuhu laa yukayifuuna ma qaabaynayaan shay-an shay oo min daalika sifaatkaa ka mid oo kayfiyo uma yeelayaan qaabayn walaa yaxuduuna mana xadaynayaan fiihi yacni madkuurkaa lasoo sheegay kuma xadaynayaan oo kuma koobayaan sifatan sifo sifadaasoo maxsuura la koobayo waxa uu yidhi yacni istidraag waxa uu ka dabageeyey dee macnuhu ma aha marka la leeyahay sifaadka alle xaqiiqada ha lagu xambaaro majaaska ha laga daayo maaha in lay in yacni qaab iyo kayfiye loo samaynayo mana aha sidoo kale tamthiil in lagu samaynayo oo sifaadka khaaliqa kuwii makhluuqa lagu shabahayo waxaa markaa uu inagu tambiihinayaa uun xamluhaa cala alxaqiiqati ma keensanayo tamhiil iyo takyiif midna in makhluuqii lagu shabaho ama kayfiye iyo qaab loo sameeyo horaa inaynu usoo sheegno waxaa la anfiyayaa waa nafyu takyiifi lalkayf kayf lama anfiyayo oo dee lisifaat illaahi kayfiya laakin laa yaclamuha ilaa hu laakiin takyiif baa la anfinayaa oo inaynu inakun idhaahno sifaadka rabbi waa qaabkaa iyo qaabkaa kayfiyadaasay leeyihin taasaa laynoo diidaya marka waxa uu sheekhu yidhi ilaa annahum laakiinse ahlu sunnuhu laa yukayifuuna ma kayfiyadeeyaan oo ma qaabeeyaan shay-an shay oo min daalika sifaatkaa ka mid ah kayfiye iyo qaab uma sameeyaan walaa yaxuduuna mana xadeeyaan fiihi isaga sifatan maxsuura sifo la koobay oo maxsuuro ah kuma koobaan oo kuma xadeeyaan macnuhu waxa uu yahay laa yajcaluuna lisifaatihi nihaayata wagaaya bikhilaafi sifaati اlbashar macnaha ilaahay sifaadkiisa uma yeelaan nihaayo iyo gaayo iyo meel ay ku dhammaanayso ay ku yani gebagabooto sida sifaadka basharka oo ilaahay subxaanahu wa tacaala marka lagu sifeeyo bilcilm cilmuhu laa nihaayata lahu walaa gaaya wagayru maxduud cilmiga ilaahay dee gebagabo iyo gunaanad meeluu ku dhammaado halkaasuu ku intihoodaa uu ku joogsadaa ma leh xad mucayanana ma leh bal ilaahay subxaanahu wa tacaala cilmigiisu waa caam shaamil bikulli shay wax walba waa koobay oo ilaahay waa ogaaday wax dhacay iyo waxaan dhicinba laakiin bilcagس marka basharka lagu sifeeyo sifaة اlcilm ee la yidhaha fulaanu caalim dee cilmuhu maxduud soo maah cilmigiisu waa koobany wma uutiitu min alcilmi ilaa qaliila wa fowqa kuli dii cilmi caliim marka calaa kulin walaa yaxuduuna fiihi sifata maxsuura waxa uu ujeedaa sifaadka alle nihaaye ma leh laa nihaayata laha oo ilaahay aqwaashiisa iyo afcaashiisa iyo sifaadkiisu gebagebo iyo nihaaye ma leh waxaynu inaku soo koobi karno oynu xad u samayn karnana mal ma aha walaa yaxuduuna fiihi sifatan maxsuura kuma koobaan waxa weeyaan sifo maxsuuroo la koobay oo macnaha sifaadkaa ilaahay xad mucayana kuma koobaan iyo haayo uma sameeyaan sida sifaatku basharku ay u leeyihiin nihaayo wa qaala alqaadi abu yacla sheekha alqaadi abu yacla waxa uu yidhi fii kitaab ibطaali الta'wiil kitaabkaas waxa weeyaan ibطaalu ta'wiil la yidhaahdo kitaabkiisaa waxa uu sheekhu ku yidhi kitaabka uu bixiye burintii la burinayo ta'wiilka iyo leexinta sifaadka waxa uu sheekhu yidhi laa yajuusu ma banaana raddu hadihi اlأkhbaar akhbaartan iyo axaadiidan celinta la celinaya iyo in la diido oo la radiyaa ma bannaana wala tashaaqulu in lagu mashquulaano ma bannaano bita'wiilihaa leexinteeda iyo ta'wiilkeeda yacnii akhbaartaa sifaadka ku soo aroortay macnaha in la leexiyo oo la ta'wiiliyaana ma bannaana waalwaajibu waajibkuna waxa weeye xamluhaa akhbaartaa sifaadka ku soo aroortay in lagu xambaaro calaa daahiriha daahirkeeda muuqda ee soo degdegaya mutabaadarka ah in lagu xambaaraa waajib ah oo aan laga leexin iyo wa annahaa sifaat اllah waxa waajiba in la ictiqaadiyo wa annahaa akhbaartan sifaadka ku soo aroortay sifaat ullah ilaahay sifaadkiisii inay tahay oo laa tushbihu aanay shabahayn sifaati saa'iri اlmawsuufiin dadka kale ee ku sifaysan sifaadkooda bihaa sifaadkaasi ku sifaysan oo min alkhalqi khalqiga ka mid ah waxa uu sheekhu yidhi waxa ma bannaana akhbaartaa iyo nusuustaa sifaadka in la radiyo o la celiyaa ma bannaana in lagu mashquulo ta'wiilkeeda iyo leexinteeduna ma bannaana bal waajibku waxa weeyahay daahirkeeda in lagu xambaaro iyo in la ictiqaado inay tahay sifaad ilaahay subxaanahu wa tacaala u cunanta oo makhluuqaadka kale sifaadkooda aan shabahayn laa yajuusu ma bannaana raddu hadihi اlakhbaar akhbaartani celinta la celinaya iyo in la diidaa ma bannaana wala tashaaqulu walaa yajuusu tashaaqulu bita'wiiliha in lagu mashquulo akhbaarta ta'wiilkeeda iyo daahirkeeda in laga duwaana ma bannaana taa in lagu mashquulo wاlwaajibu waajibku waxa weeyaan xamluhaa akhbaartan sifaadka in lagu xambaaro calaa daahiriha daahirkeedaa muuqda ee soo degdegaya in lagu xambaaro ayaa waajib ah iyo wa annahaa akhbaartani inay tahay ayaa waajiba in la ictiqaado sifaat ullah ilaahay subxaanahu wa tacaala sifaadkiisii yacnii sifaadka akhbaartan ku soo aroortay inay tahay sifaat ullah alle subxaanahu wa tacaala sifaadkiisii sifaadkaasoo laa tushbihu aan shabahayn oon u ekayn sifaati saa'iri اlmawsuufiina biha yacnii dadka kale ee sifaadkaa ku sifaysan sifaadkooda aan shabahayn oo min alkhalqi khalqiga ka mid ah yacni waa in la ictiqaado inay tahay akhbaartan sifaadka ku soo aroortay sifaad alle oo aan u ekayn kuwa makhluuqaadku ay ku sifaysan yihiin walaa yuctaqadu lana ictiqaadin maayo atashbiihu yacni tashbiih in sifaadka khaaliqa sifaadka makhluuqa lagu shabaho la ictiqaadin maayo fiiha akhbaartani dhexdeeda yacni akhbaartaas sifaadka ku soo arooray wax tashbiiha laga ictiqaadin maayo yacni inay tashbiih keenayso laakin calaa maa ruwiya can alimaami axmed laakiin ha yeeshee calaa maa ruwiya sidii lagaga wariyaa akhbaartan loo ictiqaadaya can alimaami axmed imaamkii ahlu sunnahee weynaaye imaamu axmed iyo wasaa'ir اla'imati a'immada kale laakiin waxaa loo ictiqaadinayaa sida imaamu axmed iyo a'immada kale laga wariyey ayaa loo ictiqaadinayaa oo ah dee nusuustaa sifaadka daahirkooda in lagu dareeriyo iyadoo ilaahay loogu sugayo macnaha xaqa ah ee munaasabka ku ah ilaahay subxaanahu wa tacaala daatadiisa naqala daalik arrinkaa waxa soo raray can ibni cabdilber ibni cabdilber waxaa ka soo raray ijmaacaas iyo alqaadi alqaadi abi yacla ibni cabdilber iyo alqaadi abi yacla ahlu sunnuhu arrinkaa inay ku kulmeen waxa ka soo raray shaykhu lislaami ibnu taymiyata shaykhu lislaam ibnu taymiya ibnu taymiya ayaa ka soo raro fi lfatwa alxamawiya alfatwa alxamawiya ayaa uu kaga soo naqliyey صفحة سبعة وثمانين إلى تسعة وثمانين في المجلد الخامس مجلد كشنات وكم إذا من مجموع الفتاوى لابن القاسم مجلد كشنات كم إذا مجموع الفتاوى ابن القاسم سوء أروريي فتوى ضليلاء الفتوى الحموية صفحة تضبية سديتا إلى سقالية سديتا هالكاس أيا شيخ الإسلام لبدا شيخ وككسو نقليي إجماع عاص wahaadaakaasina huwa isagu almadhabu asaxiixu waa madhabka saxda ah kaa ay ahlu sunnuhu ku kulmeen waariiqu alqawiim waana waddada toosan alxakiimu ee xikmadda leh waana waddada toosan ee xikmadda iyo idqaanku ku dheehan yahay wadaalika arrinkaasina saxiixnimada madhabka iyo toosnaanta dariiqa dariiqaasina xaasilun waxa uu ku xasilayaa oo uu ku sugnaaday liwajhayni laba weji dartood yacni sixada madhabkaas iyo istiqaamada dariiqaasina waxay ku xasisho ku sugnaatay liwajhayni laba weji marka laga eego alawalu wejiga hore ee madhabkaasi saxiix ku yahay dariiqaasina mustaqiim ku yahay waxa weeye annahu madhabkaasi inuu yahay annahu madhabkaasi tadbiiqun taamun dabiqitaan dhammaystiran oo taama inuu yahay oo limaa shaygii la dabaqaayo oo la fulinayo oo la hirgelinayo shaygaasoo dalla uu ku tusiye calayhi shayga alkitaabu kitaabka alle iyo wasunnatu sunnada rasuulku sala allahu calayhi wasalam madluulka kitaabki iyo sunnadu ay ku tusiyeen oo min wujuubi alakhdi ah yacnii in la qaataa waajibnimada ay waajib tahay bima jaءa wixii ku yimid fiihima kitaabka iyo sunada oo min asmaaء اllahi ilahi asmaadiisa iyo waifaati sifaatkiisa kama yaclamu dalik arinkaas sida uu og yahay man tatabacahu qofka raaraace bicilmin cilmi ku raaraaca iyo wa insaafin cadaalad wuxuu yihi wejiga hore ee madhabkaasi uu صaxiix ku yahay dariiqaasina mustaqiim ku yahay waxa weeye inuu madhabkani yahay taطbiiq taam ah oo si dhammaystiran loo dabaqayo oo loo fulinayo waxay kitaabkiiyo sunnadu tusiyeen oo ah dee inay waajib tahay kitaab iyo sunno wixii ku sugnaaday asmaada iyo sifaadka in la sugo sida uu arrintaa garanayo qof kasta oo cilmi iyo cadaalad ku raacraaca waayo qofka jaahilnimo ku raacraaca dee garan maayo oo jahligaa dhaafinaya qofka cadaalad darro ku raacraacana garan maayo oo dulmiga iyo gardarrada bidcada ayaa dhaafinaysa waxa uu sheekhu yidhi athaani wejiga labaad ee aynu ku waxa weeyaan xaqnimada madhabkaasi uu ku caddaaday waxa weeye an yuqaala in la yidhaahdo ina alxaqa xaqu ina alxaqa xaqu imaa an yakuuna imaa inuu ahaado yacni wuu qaybsamayaa uun imaa haddaad aragto waa tafsiil oo waa sidaa ama sidaa labada mid uun bay noqon weeye marka athaani wejiga labaad ay alwajhu athaani an yuqaala waa in la yidhaahdo ina alxaqa xaqu imaa an yakuuna imaa inuu ahaado fii ma qaalahu salafu dadkii wanaagsanaaye hore wixii ay yidhaahdeen imaa inuu xaqu ku jiro aw fii ma qaalahu hayruhum ama inuu ku jiro wixii ay yidhaahdeen dadka kaleen salafka ahayn wuxuu yidhi arrinkii waa laba miduuno in la yidhaahdo xaqu waa wixii dadkii hore wanaagsan ay yidhaahdeen oo saxaabadii iyo taabiciintii atbaacu taabiciin iyo in la yidhaahdo maya xaqu waxa weeyi wixii ay yidhaahdeen dadkii dambe khalafku labadaa midun weeyi waxa uu yihi wathaani ka labaadna baailun baail weeyi in la yidhaahdo xaqu wuxuu ku jiraa ma aha selafku waxay yidhaahdeenee dadkii ka dambeeyey waxay yidhaahdeen kaa dambe waa baatil liannahu maxaa yeelay hadalkan dambe yalzamu minhu waxaa ka dhalanaya oo ka laasimaya an yakuuna inay ahaadaan asalafu dadkii wanaagsanaa ee hore oo min asaxaabati saxaabadii ka mida iyo wataabiciina kuwii ku raacay lahum saxaabada biixsaani wanaag ku raacay yacni arrintaa waxaa ka dhalanaya haddii la yidhaahdo xaqu wuxuu ku jiraa wixii dadkii dambe selafka ka dambeeyey ay yidhaahdeen taa waxaa ka dhalanaysa in saxaabadii iyo dadkii wanaagga ku raacay ay ahaadaan takalamuu kuwa ku hadlay bilbaaili baail kuwa ku hadlay tasriixan si cad aw daahiran ama muuqato daahir ah yacni waxaa ka dhalanaysa in selafkii waa saxaabadii iyo kuwii wanaagga ku raacay ay yihiin kuwa baatil ku hadlay tasriixan aw daahiran si cad oo sariixa ama daahiroo muuqata oo walam yatakalamuu aanay kuba hadal maratan waaxida mar qurhana aanay ku hadal ama mar keliyana laa tasriixan walaa daahiran si cad iyo si muuqata midna aanay ugu hadal mar keliya bilxaqi xaqi aanay ugu hadal alladii xaqaasoo yajibu uu waajib yahay ictiqaadu in la ictiqaada wuxuu yidhi waa laba midkooduuno in la yidhaahdo xaqu wuxuu ku jiraa wixii selafku yidhaahdeen iyo in la yidhaahda maye dadkii dambe waxay yidhaahdeen haddaba wuxuu yidhi taa dambe haddii la qaato waxaa ka dhalanaysa in saxaabadii iyo wanaagga kuwii ku raacayba ay ahaayeen kuwa baatil ku hadlay oo mar qura aan xaq ku hadal taasaa ka dhalanaysa wa haadaa kaasina yastalzimu wuxuu keensanayaa an yakuunuu inay ahaadaan dadkii hore wanaagsanaa waa saxaabadii iyo kuwii wanaagga ku raacay imaa jaahiliina bilxaqi imaa inay noqdaan kuwa xaqa jaahilka ahaa oo aan garanaynba oo garasho la-aani xaqan ay dhaafisay ilan xaqi waa kuwan garab maray haddii sidaa la yidhaahdo wa imaa caalimiina bih iyo inay ahaadaan kuwa xaqa garanayey laakiin katamahu ha yeeshee ay qariyeen iyo inay noqdaan kuwa xaqa yaqaanay laakiin qariyey wa kilaahumaa baailun labadoodubana waa baail in la yidhaahdo xaqa jaahiliin bay ka ahaayeen waa baail waayo saxaabadii waxay garan waayeen yaa garanaya in la yidhaahdo way yaqaaneen laakiin way qariyeenna waa baail oo waxay iyagu caddayn waayeen yaa caddaynaya waxa uu sheekhu yidhi markaa wa buطlaanulaazimi kaa laasimkee ka dhalanaya hadalkaasi baailnimadiisa ilan imika laasimku waa haddii la yidhaahdo xaqu wuxuu ku jiraa dadkii dambe waxay yidhaahdeen dee waxaa ka dhashay baailkaasoo ma aha inaanay saxaabadii xaqba ku hadal ama ay baailba ku hadleen baailkaa ay ku hadleen ee xaqa ay ku hadli waayeenna laba midkoodunbaa dee u sababayso oo inaanay garanaynba oo garashalaani ay dhaafisay iyo inay garanayeen laakiin ay qariyeen labadubana waa baail waxaa markaa sheekhu uu leeyi yacni hadalkaa ka laasimay madhabkaasi baailnimada uu baail yahay ilan waa baail oo saxaabo la odhan maayo xaq bay garan waayeen way garanayeena way qariyeenna la odhan maayo xaq kumay hadalna la odhan maayo baail bay ku hadleenna la odhan maayo markaa kaa laasimkee hadalkaa ka dhashay baailnimada uu baail yahay waxay deliil u tahay ka laga laazimay hadalka hore asalka ahaa ee laga laazimayna dee inuu baail ahaa oo qowlka laga laazimay waa maxay markaa in la yidhaahdo dee xaqu waa wixii ay yidhaahdeen khalafku ilan laasimkan baailka wuxuu ka dhashay in la yidhaahdo xaqu waa wixii dadkii dambe ay yidhaahdeen maaha wixii selafku ay yidhaahdeen dee haddii la yidhaahdo xaqu waa waxay kuwani yidhaahdeen waxaasoo baaila ka dhashay laasimkaa baailkiina wuxuu deliil u noqday malzuumka baailnimadiisii oo ah inay xaqu uu yahay waxay khalafku yidhaahdeen dee mar haddii malzuumkii uu baail noqday maxaa soo hadhay un dee xaqu inuu noqdo fima qaala salaf soo ma fatacayana markaa waxaa caynoobo waajib noqdo halkaa ka caddaado ka soo baxay an yakuuna alxaqu xaqu inuu ahaado fima qaalahu salafu dadkii wanaagsanaaye hore waxay yidhahdeen duuna hayrihim hayrkood sukadood yacni dadkii kale hayrkood waxa uu markaa sheekhu halkan ku caddeeyey oo uu yidhi wejiga labaad waxa weeyi dee in la yidhaahdo imaa haada wa imaa haada markaa kii dambe markuu baatil noqday laasimkiisii iyo malsuumkiisiiba dee waxa uun caynoobo soo hadhay oo meesha ka caddaaday ana alxaqa fii ma qaalahu salaf wa haada kaasina yastalzimu wuxuu keensanayaa an yakuuna inay ahaadaan salafku ima jaahiliina bilxaqi ima inay ahaayeen kuwa xaqa aan garanay wa ima caalimiina bihi iyo inay ahaayeen kuwa garanaya laakiin katamuuhu ha yeeshee ay qariyeen wa kilaahumaa labadooduba baaطilu waa baaطil wa buطlaanu laazimi kan laazimay baaطilnimadiisu yadulu wuxuu ku tusinayaa calىa buطlaani اlmalzuum kii laga laazimay baaطilnimadiisa wuxuu ku yidhi waxaan laazimkani mar hadduu baaطil noqday qowlkii laga laazimayna waa baaطil oo muxuu aha qowlkii laga laazimay dee in la yidhahdo xaqu waa fii maa qaalahu اlkhalaf soo ma fatacayana markaa waxa meesha ka soo baxoo caynoobo waajib noqday an yakuuna alxaqu xaqu inuu ahaado fii maa qaalahu salafu waxay salafku yidhaahdeen xaqu inuu ku jiro duuna gayrihim gayrkood sokadood oo macnaha dad xaqu inuu yahay uun wixii salafku ay yidhaahdeen laakiin aanu ku jirin gayrkood wixii ay yidhaahdeen oo khalafkii ah alqismu athaani qaybtii labaad man jacalu الظaahira almutabaadara min nusuusi sifaat marka halkaa maxaynu kaga soo baxnay qaybtii hore ee ahayd dee madhabu ahli اlxaq soo maaha ahlu sunnati waاljamaaca oo ah kuwa daahirka mutabaadarka ee maskaxda u soo degdegaya ee munaasabka ah ilaahay ugu sugaysa sida ilaahay ku habboona dee laa'iqa ku ah ila daahirka soo mutabaadare maxaqba waa marka uu yahay calaa maa yaliiqu biاllaah ayuu daahirku xaqi alqismu الthaani qeybta labaad man jacaluu waa kuwa ka yeelay alظaahira daahirka nusuusta daahirka almutabaadara ee maskaxda usoo degdegaya daahirkan maskaxda usoo degdegaya oo min nusuusi sifaat yacni nusuusta sifaatka ka mid ah macnahan daahirka ah ee nusuusta sifaatka xaggooda ka soo degdegaya macnaha qofka fahamkiisa u soo degdegaya waa kuwa ka yeelay macnan macno ka yeelay macnahaasoo baailan baail ah macnaha baailka ahoo laa yaliiqu biاllaah ilaahay aan u cunamin munaasabna aan ku ahay wa huwa macnaha baailkii atashbiihu weeyaan in khaaliqa makhluuqa lagu shabaho wa abqow waxaanay ku daayeenoo ku baaqi yeeleen dalaalataha nusuustaa sifaatku tusinta ay tusinayso calaa daalika daahirkaa baatilka ah tusinteeda ayay ku daayeen oo ku baaqi yeeleen oo macnaha may ta'wiilin kuwani waa mushabbihadii inkaartu ku dhacdayoo iyagu may ta'wiilin oo may odhan yacnii sifaatka waanu awilanaaye sidooday u daayeen oo waxay yidhahdeen alyad waxaanu ka fahmanaa inay gacan tahay alsamcu inuu maqalkii yahay albasar inuu araggii yahay macnaha nusuustii sifaatka daahirkii bay u daayeen laakiin waxaa inkaartu kaga dhacday waxay yidhaahdeen daahirkaa aanu ilaahay u sugaynaa waa kan aanu makhluuqa ku aragnay uun annagu kaasaanu garanaynaa markaa dee waa daahir baaila oo yacnii sifadaanu ilaahay u sugaynaa hadday tahay sifo ficliya hadday tahay tudaatiya hadday khabari tahay waa tan makhluuqa oo kale oo samciga ilaahay loo sugayaa waa kan dadku ay maqlaan oo kale un saasay yidhahdeen tacaala allahu can daalika culuwan kabiira marka iyagu nusuustii sifaatka daahirkii way u daayeen laakiin daahirkay u daayeen waa daahir baatilahoo waa daahir ay kala mad dhigeen kii makhluuqa oo kale alqismu thaani man jacaluu waa kuwo ka yeelay aaahira aahirka almutabaadara aldaahira daahirka almutabaadira daahirka soo degdegaya yacni macnaha daahirka ah ee fahamka qofka usoo degdegaya oo min nusuusi sifaat nusuusta sifaatka xaggeeda ka ahaaday yacni macnaha nusuusta sifaatka xaggooda ka soo degdegayay qofku uu fahmayo waa kuwa ka yeelay macnan macno ka yeelay macnahaasoo baatilan baatil ah kaasoo laa yaliiqu aanu cunamin billaahi alleh wahwa macnaha baatilkeen alla u qalmini adtashbiihu weeyaan in khalqigiisa loo ekeysiiyo wa abqow waxaanay ku baaqi yeeleen dalaalataha nusuusta sifaatku inay tusiso calى dalika daahirka mutabaadarka ee baailka ah wa haa ulaahi kuwaasi hum iyagu almushabihatu waa kuwa mushabihada la yidhaahdo ee sifaatka khaaliqa iyo sifaatka makhluuqa isku shabaha wa madhabuhu madhabkooduna baaطilu baaطil weeyi muxaramu waana xaaraan min cidati awjuhin dhowr weji ama dhowr siyood marka loo eego madhabkoodu waa baail alwalu wejiga hore ee baailnimada madhabka mushabihada tusinaya waxa weeye annahu madhabkani jinaayatun xadgudub inuu ku yahay cala nusuusi nusuustii sharciga wa tacطiilun tacطiil inuu ku yahay lahaa nusuusta laga cailayo o laga madhnaysiinayo can ilmuraadi wixii looga jeeday bihaa nusuusta kow horta waxa weeyaan madhabkani waa jinaaya cala nusuus nusuustii sharciga ee soo aroortay ayaa uu ku xadgudbayaa wa tactiilu lahaa can ilmuraadi biha waxaanuu nusuusta ka madhnaysiinayaa uu ka cadilayaa ama u diidayaa wixii looga jeeday muraadkoodu ahaa fakayfa yakuun siduu ahaanaya almuraadu waxaa looga jeedaa bihaa nusuustani atashbiihu sidee nusuusta sifaadka muraadkeedu tashbiih u noqonaya walxaal qad qaala allaahu alla uu yidhi tacaalaa koreeye laysa ka milihi shay-un ilaahay wax la midihi ma jiro waxa uu sheekhuu yidhi iyadoo alla uu yidhi rabbi wax lamidihi ma jiro oo lagu shabihi karaa sidee daahirka nusuusta uu tashbiihu noqon karaa muraadkooda ma noqon karo waa mustaxiil ahaani ka labaadna waxa weeyi ee tusinaya baatilnimada madhabka mushabihadu ana alcaqla in caqligu dalla uu tusiye calaa mubaayanati alkhaaliq khaaliqu inuu ka fog yahay oo uu ka dheer yahay lilmakhluuqi makhluuqa inuu ka fog yuhu ka duwan yahay fi daati xagga daatada iyo wa sifaati sifaatka mubaayanadu waa kala fogaanshaha labada shay ee aan shayga wadaagin ee aada ugu kala fog marka waxau yihi ahaani wejiga labaad ee baatilnimada mushabihada daliilka u yihi waxa weeyi ana alcaqla in caqliga fayow had iyo jeerna caqli marka la leeyahay waa caqliga caafimaadka qaba ee shubuhaadka iyo shahawaadka ka nabadgalay laakiin caqliga la dhalan rogee foorara ee shubuhaadka iyo shahawaadku ay aafeeyeen dee isagu waxaa laga yaabaa inuu xaqiina baatil u noqdo baatilkiina xaq u noqdo fidradiisii badda ay doorsanto y bedelanto ahaani ka labaadna waxa weeye ana alcaqla in caqligu dalla uu tusiye huwa caqligu calaa mubaayanati alkhaaliqi lilmakhluuqi calaa mubaayanati alkhaaliqi khaaliqu inuu ka fog yahay lilmakhluuqi makhluuqa oo uu ka duwan yahay fi daati xagga daatada iyo wa sifaati sifaatkaba fakayfa yuxkamu sidee loo xukumayaa markaa bidalaalati nusuusi nusuusta sharcigu inay tusinaysa cala tashaabuhi isku ekaansho ay isshabahaan baynahumaa khaaliqi iyo makhluuqi xaggii sifaatka wuxuu yihi caqliga saliimkiihi wuxuu tusinayaa khaaliq iyo makhluuqu inay kala duwan yihiin daatada iyo sifaatkaba sidee marka loo xukumi karaa inay nusuustu ku tusinayso khaaliq iyo makhluuqu inay isku mid yihiin wax suurtoobaya ma aha bal nusuustu waxay ku tusinayaan khaaliqu makhluuqa inaanu la mid ahayn laysa ka milihi shayun wahuwa samiicu lbasiir athaaliu wejiga saddexaad ee tusinaaya baatilnimada madhabka mushabihadu waxa weeye ana hada almafhuuma in mafhuumka ay fahmeen alladii mafhuumkaasoo fahimahu uu fahmay almushabihu kan sifaadka ilaahay sifaatka khalqiga ku shabahayaa fahamka uu ka fahmay min anusuusi nusuusta sharciga uu ka fahmay mukhaalifun wuxuu khilaafsan yaho uu ka duwan yahay limaa fahimahu waxay ka fahmeen asalafu dadkii wanaagsanaayee hore saxaabadii iyo kuwii wanaagga ku raacay minhaa nusuustaa ay ka fahmeen fayakuunu markaa wuxuu ahaanayaa mafhuumka mushabihu baailan baail buu ahaanaya wuxuu ihi wejiga saddexaad waxa weeye mafhuumka qofkan mushabiha ee sifaatka alle ku shabahaya kuwa khalqigu mafhuumka uu nusuustan ka fahmay waxa uu ka duwan yahay waxay salafku ka fahmeen mar haddii fahamkii salafka uu khilaafsan yahayna dee fahamkiisaasi waa baail oo faham kastoo nusuusta laga fahmo oo kii salafka ka duwani waa baail maxaa u daliilay inuu baail yaho ay waajib tahay in nusuusta loo fahmo siday salafku u fahmeen nuwali ma twala axsanta aayaddaa qur-aankaa u daliila waman yushaaqiq الrasuula min bacdi ma tabayana lahu اlhudaa waytabic gayra sabiili اlmu'miniin nuwalihi ma tawalaa wanuslihi jahannama wasaa'at masiira ilaahay wuxuu ihi tabaaraka wa tacaala ruuxa rasuulka khilaafa intuu hanuunku u cadaaday kadib rasuulka dhinac mara mushaaqaqadu waa in rasuulku waddaduu maray intaad ka baydho mid kale aad jeexato almushaaqaqa kaannaka salagta shiqan gayra shiqi rasuul ashiqu waa waddada qofka uu jeexdo ee uu maro cumar ibn khaaab maxaa la yidhi idaa salaka fajan salaka shayطaanu fajan aakhar marka fajiga ama shiqigu waa meesha uu qofku maro marka allah wuxuu yihi subxaanه wman yushaaqiq الrasuula min bacdi ma tabayana lahu اlhuda ruuxa rasuulka khilaafa hanuunku intuu cadaaday kadib wayatabic غayra sabiili اlmu'miniin ee raaca wadadii mu'miniinta mid aan ahayn hee nuwalihi maa tawalaa wanuslihi jahannama wasaa'ad masiira macnaha waciid iyo goodi adag ayaa ku soo arooro allah wuxuu yidhi ka sidaas sameeya waxaanu uga weli yeelanaa anu u daynaynaa wixii uu ka weli yeeshay macnaha waxa uu doortaanu u daynaynaa waman tacalaqa bishayin ukila ilayh jahannamo ayaananu gelinaynaa marjic iyo meel loo noqdana iyadaa ugu xumaansho badan shaahidka aayadda culimmadu waxay yidhaahdeen markii la sheegay mukhaalafada rasuulka waman yushaaqiq arasuul dee iyadaaba ugu filayd waciidka iyo goodiga in laga tartiibiyo oo qof rasuul khilaafay kolley dee cadaab iyo ciqaabo u hanti laakiin waxay yidhahdeen mukhaalafada rasuulka waxa lagu cadfo lagu sii adkeeyey wayatabic gayra sabiili اlmu'miniin oo iyadana waciidku uu ka dhalanayo yacni sabiilki ama waddadii mu'miniinta mid aan ahayn qofka raaca sabiilulmu'miniinkani haddaba culimmadu waxay yidhahdeen waa sabiilu salaf waddadaa mu'miniinta ilan waxaa laga qaadanaya halkaa sida ay mutaabacada rasuulku waajib u tahay ayaa mutaabacada sabiilulmu'miniinna ay waajib u tahay waayo waxaa laga dhexaysiiyey waciidkii waciidkiiyo goodiga adagna waxaa laga tartiibiyaa uun dee shay muxarama marka la irtikaabo soo maaha shay xaaraana marka la sameeyo marka mushaaqaqatu rasuul waxaa lagu mudanayaa cadaab mutaabacatu gayri sabiili اlmu'miniinna waxaa lagu mudanayaa cadaab labaduba waxay tusinayaan markaa inay ashyaa muxarama yihiin waxaanay keensanayaan waajibnimada mutaabacada rasuulka iyo mutaabacada sabiili اlmu'miniin sabiilu اlmu'miniinna yacni sabiilu صaxaaba inuu yahay culimmadu waxay u deliishadeen sheikhu اlalbani calayhi raxmat اllah iyo kayrkiiba aayadda qur-aankii allahu yihi wasaabiquuna alأwaluun min almuhaajiriina waاlansaar waladiina tabacuuhum biixsaan radia allaahu canhum waraduu canhu aayaddaas ilaahay wuxuu ku sheegay saabiqiintii iyo salafkii oo kuwii iimaankii iyo islaamnimada u soo dheereeyey ee min almuhaajiriina walansaar ka mid ahaa muhaajiriinta iyo ansaarta waa saxaabadii oo mudnaanta koobaad iyagaa lahaa muhaajiri yani saxaabadii rasuulka oo muhaajiriintii iyo ansaartii ah iyagoo iyaguna u kala fadli badan sidaa ilaahay u kala hormariyey ilan saxaabada lafteedaa dhexdooda mufaadalo yani iyo asbaqiyada ku kala horeeyey wاladiina tabacuuhum bixsaanna dee taabiciintii iyo kuwii wanaagga ku raacay wالsaabiquuna اlأwaluun min almuhaajiriina wاlansaar wاladiina tabacuuhum bixsaan oo taabiciintii iyo kuwii wanaagga ku raacay ayib culimadu markaa waxay yidhaahdeen muminiinta aayaddan lagu sheegay wayatabic gayra sabiili اlmu'miniin waa kuwa lagu cadeeyey fii suurati الtawba hadihi اlaaya ee wsaabiquuna اlأwaluun marka waxaa looga jeedaa sabiilu lmu'miniin mu'min kasta ma aho wakhti kasta jooga ama goob kasta jooga eh waa mu'miniintii saxaabadu ay ugu horeeyeen ee taabiciintu ay ku xigeen ee atbaacu taabiciintu ay ku xigeen waa kuwii ilaahay iyo rasuulkiisu ay uga khayr yani uga markhaati kaceen khayrkiiyo wanaagga khayru nnaasi qarnii uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum aayaddu markaa waxay daliil u tahay waajibnimada in sabiilu lmu'miniin la raaco sabiilulmu'miniinka la raacaya maxaa ka kow ah dee caqiidadoodii cibaadadoodii fahamkoodii nusuusta waxa qofka mu'minka ah ugu horeeya inuu bartana dee waa fii baabi اlictiqaad soo maha oo asmaada ilaah iyo sifaatkiisu ay ka mid yihiin dee ruuxu asmaadii iyo sifaatkii waa inuu fahamkooda ula noqdaa kuwaasi siday u fahmeen saxaabadii rasuulka ridwaan ullaahi calayhim iyo waman tabicahum biixsaan marka khulaasadu waxay tahay ama fii baab اlictiqaad ha noqoto ama abwaabta kale diinta eh yacni shay kasta oo aad ku khilaafto fahamkii salafka macnaheedu waxa weeyaan waa faham baatil ah waayo kuwaasa ilaah iyo rasuulkiisu ay raalli ka noqdeen ugana markhaati kaceen toosnaanta in loo noqdaana ay waajib tahay imaamu shinqiidi kitaabkiisa manhaj wa diraasaat liaayaati اlasmaa wasifaat safxada soddon iyo toddoba waxa uu yidhi alqowlu fi sifaati jamiiciha min baabin waaxid waa qaacido haddaad qaadato aada nabadgelayso waayo ahlubidacu waxay ku tanaaqudaan oo ay hadalkoodu isku burinayaan oo iska horiyo daba imanayaan qaacido keliyaanay qaadanayn oo sifo walba siday doonaan bay ka yeelayaan soo maa qaar bay sugayaan qaar bay diidayaan qaar bay awilayaan laakiin ahlu sunnuhu albaab keliyay ka galeen sifaatkii ilahay qaacide keliyaanay ka qaateen taasaanay ku nabadgaleen oo salaamada ku jirto wuxuu yihi marka alqowlu fi sifaati jamiiciha min baabin waaxidi hadalka sifaadka rabbi laga hadlayaa dhammaantood waa baab keliya albaab keliya laga gelaya waxa uu sheekhu yihi awala calى طaalib اlcilmi an yaclama ana jamiica الصifaati min baabin waaxidi aalibulcilmiga waxa waajib ku ah inuu ogaado sifaadka alle dhammaantood baab keliya inay yihiin oo aanay kala duwanayn id laa farqa baynaha albatata waayo qaطcanba go-naanba wax farqioo sifaadka alle u dhexeeyaa ma jiro waa xagga sugidda maaha macaanideedee sifo walba macnay leedahay laakiin xagga qaacidada guud ee la qaadanaye lagu sugaye daahirka lagu dareerinayo ujeedaa ee aan laga duweyn wuxuu ihi farqi uma dhexeeya sifaadkii albata ay qaطcan لأن الموصوف بها واحد وهو جل وعلا لا يشبه الخلق في شhيء من صفاaته waayo wuxuu yihi صفاaتka oo dhan ka lagu صifaynaya waa mid keliya oo waa rabbi سubحaanaه وataعaaلى waa mوصuuf keliya ma cid kalaa lagu صifaynaya waa mوصuuf waaxid mوصuufkaa keliyihiina waa rabi eh laa يuشhبiه الkخلقa في شhayءi min صفاaته khalqiga wax صiفaadkiisa ka mida kuma shabahayo kula mid ma aha waa kaga duwan yihi fakamaa anakum ahbadtum lahu samca wabasra laayiqayni bijalaalihi laa yushbihaani shayئa min asmaaci اlxawaadiثi wa absaarihim wuxuu yihi haddaba sidaad ugu sugteen kuwa sugay ilaa ahlu bidci way qaybsameen oo qaar baa sifaatkii qaarkood sida samciga iyo basarka sugaya qaarna diidaya sida ashaaciradii oo kale iyo marka waxa uu yidhi sidaad haddaba ilaahay ugu sugteen maqal iyo arag weynidiisa u cunantoo ku habboon oo kuwii khalqiga aan la mid ahayn sidaad ugu sugteen fakadalika yalzamu an tujruu hada bicaynihi fii sifati اlistiwaa wاlnuzuul wاlmajiic wagayri dalika min sifaati اljalaali wاlkamaal alatii ahna allahu biha calى nafsih wuxuu yihi sidaad ilaahay ugu sugteen samci iyo basar u cunamoo munaasab ku ah oo kuwa khalqiga aan shabahayn oo ka duwan sidaasoo kale ayaa waxaa laasim idinku ah oo idinku waajibay inaad arrinkaa laftiisa ku dareerisaan sifaadkii kalena sida istiwihii sarayntii alle soo degistii alle imaatinkii alle maalinta qiyaamo uu imanaya khalqigiisa si uu kala xukumo iyo sifaadkii kale ilaahay naftiisa uu ku ammaanay macnaha sheekhu wuxuu ku laasimiyey haddaad hal sifo ilaahay u sugto jamiicu sifaat waxaa kugu laasimaysa inaad u sugto waayo alqowlu fii bacdi sifaat kalqowli fi bacdi alaakhar sifaadka qaarkood waxaa laga yidhaahdaa muxuu la mid yahay inta kale waxa laga odhanayo sidoo kale alqowlu fi daati kalqowli fi sifaat yacni hadalka ilaahay daatadiisa laga hadlayo inaanay dawaadka khalqiga shabihin waxay la mid tahay uun hadalka sifaadkiisa laga hadlaayo in sifaadka khalqiga aanu shabahayn oo tusaale ahaan haddaad tidhaahda ilaahay samci u cunama oo ka khalqiga ka duwan ayaan u sugay waajib bay kugu tahay istiwihiina inaad u sugto waayo haddaad tidhaahdo maye istiwahan tashbiih baa ka dhalanaye waa inaan awilo istawla ama aan inkiraba sida mucailada haddaad tidhaahdo waxaa lagu odhanayaa samcigana tashbiih baa ka dhalanaye ama awil ama inkir soo maah oo sidee siduu uga dhalanaya dee khalqiguba soo waxma maqlaan ilaahayna soo waxma maqlo de markaa waxaa lagu odhanayaa calaa xaddi qowlig marka qaacidadaada laga duulo istiwaha wixii ku soo arooray samcigana wuu ku soo aroorayaaye awil ama diid haddaad tidhaahda may samciga ilaahay waa mid khaasoo isaga u cunama oo ka duwan kan khalqiga waxaa lagu leeyahay haa haddaba istiwaha ilaahayna waa culuwi isaga u cunamoo khaas u ah oo khalqiga ka duwan ilan khalqigu wuu sarrayn karaa sarrayn nisbiya soo maaha yacni waxa weeyaan dee meel sare ayaad u kici kartaa ood fuuli kartaa waa nooc culuwi ah laakiin dee culuwiga ilaahay waxaasoo dhanba uu ka sii sarreeya soo maaha markaa sheekhu raximah اllahu tacaala raxmatan waasica ilahay naxariistii jannaha ka waraabiye qaacido dahabi ah oo qofku hadduu qaato sifaatkii oo dhan uu ku nabadgelayo ayuu inasiiyey oo ah yacnii wax ka sifo kastoo ay ahlubidacu yidhaahdaan waxaasaa ka dhalanaya tan kalena way ku soo arooreysa marka imaa inay wada inkiraan deetaana way ku gaaloobayaan wa imaa hadday bar sugaan intii kalena in lagu laazimiyey inay sugaan waayo sifaatku meelun bay wada marayaan waxa uu sheekhu yidhi markaa fain qaala almushabbihu hadduu yidhaahda kii mushabbi ahaayee sifaadka alleh kuwa khalqiga ku shabbahayay ana anigu laa acqilu ka fahmi maayo min nusuuli illaahi ilaahay soo degistiisa iyo weyadii gacantiisa ilaa midla maa lilmakhluuqi waxa makhluuqa u sugan oo kale mooyaane oo min daalika arrinkaas oo soo degistii khalqiga iyo gacantoodii un baan anugu garanaya taasun baan ilaahayna u sugaya wallaahu allana tacaala korreeye lam yukhaatibnaa yani inagulamuu hadal ilaa bimaa nacrifuhu waxaynu garanayna mooyaane oo wanacqiluhu aynu fahmayno yacni hadduu mushabbihu yidhaahdo anuu nusuulka iyo yadka waxaan ka fahmayaa uun waxa khalqigu ay leeyihiin ee sifaadkaas ilaahayna inagulamuu hadal ilaa waxaynu garanayno inu fahmayna mooyaane oo khitaabkan inagula hadlay waa wixii aynu garananay dee anuu waxaan garanayaana waa inuu khalqigu soo dego gacanna uu leeyahay taasaan sugaya hadduu sidaa ku yidhaahdo fajawaabuhu mushabbiha jawaabtiisu min alaaثati awjuhin saddex weji baad uga jawaabaysa axaduhaa saddexdaa weji midkood waxa weeye ana aladii inka khaaطabanaa inagula hadlay bidaalika hadalkaasi huwa isagu aladii waa ka qaala yidhi can nafsihi naftiisa ka yidhi laysa ka milihi shayun ilaahay wax lamidihi ma jiro wa huwa rabi asamiicu waa ka maqalka badan ee wax walba maqla albasiiru ee aragga badan hadda eeg ilaahay ku yidhi wax lamidihi ma jiro ayaa ku yidhi haddana wahuwa samiicu اlbasiir ay samcan wabasara laa iqaani bihi wanahaa waana diiday rabbi cibaadahu addoommadiisa wuxuu u diiday an yadribuu inay u yeelaan lahu alle alamhaala wax la mida aw yajcaluu ama ay u yeelaan lahu alle andaadan wax u dhigma oo faqaala rabbi waxau yihi falaa tadribuu hau yeelina lilaahi alle alamhaal ee ashbaahan wanudaraa kuwa aad ilaahay kala mid dhigaysaan hau yeelina ina allaha alle yaclamu waa ogyahay oo cilmigiisu waa waasac wa antum idinkuna laa taclamuuna waxba ma ogidin oo cilmigiina waa koobany wa qaala rabbi waxau yihi falaa tajcaluu hau yeelina lilaahi alle andaadan kuwa aad barbar dhigaysaan ood kala mid dhigaysaan walxaal antum idinku taclamuuna aada og tihiin ilaahay wax u dhigma oo la mida inaanu lahayn wa kalaamuhu hadalka alle tacaalaa korreeye kulluhu dhammaantii xaqun xaq weeyi oo yusadiqu waa rumaynayaa bacduhu barhkii bacdan barhka kale oo walaa yatanaaqadu ismana burinayo iskamana hor imanayo istabcayn maayo waxa uu sheekhu yidhi mushabbihu hadduu yidhaahdo anuu nusuulkan iyo sifaatkan tii makhluuqun baan fahmayaayo taasaan ku fasirayaa ilaahayna waxaan garanayuu nagula hadlay waxaad ugu jawaabaysaa horta ilaaha hadalkan kugula hadlay waa ka yidhi laysa ka milihi shay wax ila midihi ma jiro ilaahay waa ka yidhi falaa tadribuu lilaahi alamhaal ilaahay kuwa aad kala mid dhigaysaan ha u yeelina rabbi waa ka yidhi falaa tajcaluu lilaahi andaadan ha u yeelina alleh kuwa aad barbar dhigaysaan ilaaha sidaa yidhi ee diiday wax lamidihii inuu jiro isagaa haddana naftiisa sifaadka u sugay dee kalaamka allena waa xaq oo inuu isku markhaati kucuu isrumeeyo mooyaane isbeenin maayo isna burin maayo hadalkaa haddaad tidhaahdana waxaa ka dhalan lahayd kalaamka alle inuu isburinayo waana mustaxiil dee kalaamka alle inuu isburiyo suurtagal ma ah ilaahay isagoo inoo diiday mumaasale iyo wax lamida inaynu u yeelo haddana miyuu inagula hadli lahaa wax mumaasalo iyo tashbiih ka dhalanayo suurtagal maaha kalaamka alle inuu isburiyo kaasi waa jawaab oo xaqnimada kalaamka alleh uu isrumaynaya aanuu isburinayni waxay keensanaysaa sifaadkan wax tamhiili inaanu ka dhalanayn ee sifaadka alle ay yihiin kuwo ilaahay laayiqu ah kuwa khalqigana ka duwan aaniha yacni awjuhda ama wejiyada keeda labaad waxa weeye an yuqaala lahu mushabbihi in lagu yidhaahdo alasta tacqilu war miyaanad u fahmayn lilaahi alle daatan daato laa tushbihu aan shabahayn addawaati daatooyinka kale war miyaanad garanayn ilaahay inuu leeyahay daato dawaadda khalqiga ka duwan miyaad odhan kartaa daatullah ta dadkay la mid tahay tacaala lahu can dalika culuwan kabiira ila waad ku gaaloobiye fasayaquulu waxau odhanayaa mushabbihu balaa maya waan fahmayaa taa in daatada ilaahay ka duwan tahay dawaadda khalqiga fa yuqaalu lahu waxaa lagu odhanayaa mushabbihi faltacqil lahu haddaba u faham alleh oo u garo sifaatin sifaad u garo faltacqil lahu ilaahay subxaanahu wa tacaala haddaba u faham oo u garo waa inaad u garataa sifaatin sifaad sifaadkaasoo laa tushbihu aan shabbahayn asifaati sifaatka khalqiga aan shabahay faina alqowla maxaa ile hadalka fi sifaati sifaatka laga hadlayaa kalqowli hadalka ayuunbuu la mid yahay fi daati ilaahay daatadiisa laga hadlaayo waman faraqa ruuxa kala geeye kala kaxeeye baynahumaa daatada iyo sifaatka kala kaxeeyaana faqad tanaaqada waa qof isburiyo iska hor yimid oo isaga hadalkiisa uu istabcaynayo waxa uu yidhi wejiga labaad waxa weeye waxaa la odhanayaa waar horta ma fahamsan tahay ilaahay inuu leeyahay daato dawaadda khalqiga ka duwan haa markuu ku yidhaa waxaa lagu odhanayaa haddaba waa inaad fahamtaa ilaahay inuu leeyahay sifaad sifaatka khalqiga ka duwan waayo hadalka sifaadka laga hadlayaa wuxuu la mid yuun hadalka daatada qofka kala kaxeeyaana waa isburinaya haaliثuhaa wejiga saddexaad awjuhdii an yuqaalo waa in la yidhaahdo alasta tushaahidu war miyaanad ku arkayn fi lmakhluuqaati makhluuqaadka dhexdooda miyaanad ku arkayn maa yatafiqu wax isaga mida fi lasmaa xagga magacaanta oo wayakhtalifu ku kala duwan fi lxaqiiqati xaqiiqada iyo walkayfiyati qaabka oo miyaynaan soo marin yacni makhluuqaadka dhexdoodii wax asmaadiina isaga mid ah yacni xaqiiqadii iyo kayfiyadiina ku kala duwan miyaynaan soo qaadan oo waxaynu nidhi tusaaluhu muxuu ahaa ha yani maroodigii iyo insaankii maroodigu awood buu leeyahay quwa insaankuna quwuu leeyahay ma isku awoodba maroodigu gacan buu leeyahay insaankuna gacan buu leeyahay ma isku gacan ba macnaha haadihi sifa wa haadihi sifa haadaa ismun wa haadaa ism macnaha magacii waa isaga mid oo tanna waa awood tanna waa awood tani waa gacan tanna waa gacan haddana xaggii xaqiiqada iyo kayfiyada waa ku kala duwan yihin iyagoo makhluuqa soo maha dee makhluuqii makhluuqii hadduu ka duwan yahay maxaa caqligu muxuu keensanayaa dee khaaliquna inuu makhluuqa ka duwanaadaa waaba kaga sii awleysan yihi makhluuqaadkii baa kala duwanaadee maxaad khaaliqa cadiimka anaad u malaynaysa laakiin mushabbihadu maa qadarullaha xaqa qadri ilaahay may weyneyn weynayntiisuu xaqa u lahaa waayo cadamada iyo weynida rabbi qalbigooda hadday degtay suurtagalba may ahaateen maskaxdooda iyo maankooda inay ku soo dhacdo sifaadka alle in lagala mid dhigo makhluuqaadkan ducafadaa sifaadkooda marka waxa uu yihi aaliuha wejigeeda saddexaad waxa weeye an yuqaala in la yidhahdo alasta tushaahidu war miyaanad ku arkayn fi lmakhluuqaati makhluuqaadka dhexdiisa maa yatafiqu fi lasmaa wax magacaantii isaga mid ah oo wayakhtalifu fi lxaqiiqati walkayfiya xaqiiqada iyo qaabkana ku kala duwan faseyaquulu balaa wuxuu mushabbihii odhan doonaa allaile maya waan ku arkay fa yuqaalu lahu waxaa lagu odhanayaa idaa caqalta markaad fahamto adtabaayuna kala fogaanshaha u dhaxeeya bayna almakhluuqaati makhluuqaadka dhexdooda fii haada arrinkaas arrinkaa makhluuqaadku inay ku kala fog yihiin haddaad fahamto haddaad taa fahamtay falimaada laa tacqilu damiirka hu wuxuu u noqonayaa tabaayunka falimaada laa tacqiluhu ay tabaayun haddaba tabaayunka maxaad u fahmi laadahay ay kala fog yihiin bayna alkhaaliqi wاlmakhluuqi khaaliqa iyo makhluuquna inay kala fog yihiin maxaad u fahmi laadahay maca ana tabaayuna iyadoo weliba taa lala qabo in kala fogaanshaha bayna alkhaaliqi wاlmakhluuqi khaaliqa iyo makhluuqu ay kala fog yihiin adharu inay taa makhluuqa ka sii muuqasho badan tahay oo waacdamu ka sii weynaan badan tahay waxa uu yidhi haddaad fahamtay makhluuqaadkii inay sifaadkii iyo asmaadii iyo wax badan oo ka mid ah ay ku kala duwan yihiin taa haddaad fahamtay maxaad u fahmi laadahay khaaliq iyo makhluuquna inay kala fog yihiin iyadoo weliba kala fogaanshaha khaaliq iyo makhluuqu ay ka muuqasho badan yihiin kana weynaan badan yihiin ta makhluuqa u dhaxaysa oo macnaha inaad fahamto tabaayunka makhluuqaadka dhexdooda iyo inaad fahamto tabaayunka khaaliqa iyo makhluuqa tee muuqasho badan oo weynaan badan dee tabaayunka khaaliqa iyo makhluuqa bal itamaaulu bal iska badaa taase adtamaaulu yacni isku ekaanshaha iyo tamaaulku mustaxiilun waa mustaxiil iyo midaan dhacayn bayna alkhaaliqi waalmakhluuqi khaaliq iyo makhluuqu inay isshabbahaan waa ma dhacdo kamaa sabaqa sidii inoogu soo hormartay fi lqaacidati asaadisa qaacidadii lixaad oo min qawaacid ifaat qawaaciddii ifaatka ka mid ah alqismu haaliu qeybta saddexaad waxa weeyaan buu sheekhu yihi man jacaluu kuwa ka yeelay almacnaa macnaha almutabaadira ee soo degdegaya macnaha daahirka ee maskaxda iyo fahamka u soo degdegaya oo min nusuusi sifaat yacni nusuusta sifaatka macnaha daahirkaee ka soo degdegaya ee laga fahmayo waa kuwa ka yeelay macnan macno ka yeelay macnahaasoo baailan baail ah macnaha baailka ahoo laa yaliiqu billaah ilaahay aanu cunamin wahwa macnaha baailkeen rabbi u qalmini atashbiihu weeyi in dee khaaliqa sifaatkiisii makhluuqa lagu shabaho uma inahum dabeed iyagu min ajli daalika tashbiiha ay sawirteen dartii ayaa ankaruu ay diideen maa dallad waxay tuseen nusuustu calayhi maaga oo min almacnaa macnihii ah macnihii allaa'iqi ku habboonaa bilaahi alleh wa hum iyagu ahlu tactiili waa kuwa tactiilka ehelka u ah waxa uu sheekhuu yidhi ilaan saddex qolaa loo kala kace qolada saddexaad qoladii hore ahlu sunnihii bay ahaayeen daahiru nusuus macno laa'iq kuo ilaahay u cunama ku daayee aan ka duwin qoladii labaadna mushabbahadii bay ahaayeen iyagu daahirka u daayey laakiin daahir baatil oo ah inay ku shabbaheen kii khalqigoo kale qoladan saddexaadna waxa weeyi qolo daahirkii nusuusta ka yeelay macno baatiloon ilaahay u cunaminoo tashbiihi ah oo kuwii horeba macno baatiloo tashbiiha ayay daahirkii ka yeeleene maxay kuwan iyo kuwii hore ku kala duwan yihin ya axsanta kuwaasi macnaha daahirkee tashbiiha ay u sugeen abqow dalaalataha calayhi way u daayeen soo maaha kuwanna umay dayna way diideen marka waxaa la yidhaha kuwan shabbahuu awala uma caطaluu haaniyan markii hore tashbiih bay sawirteenoo waxay idhahdeen wallahi daahirka nusuusta sidaa haddii lagu daayo khaaliqu makhluuquu shabbahaya marka marka hore tashbiih bay sameeyeen soo ma arkaysi ilan tactiilka waxaan u keenayba waa tashbiiha dabeed tashbiiha markay sameeyeenay yidhahdeen waxaa ka dhalanaya tashbiih waxay sameeyeen si aanu tashbiihaasi u dhicin inay diideenba sifaadkii oo tactiil ay sameeyeen kuwii hore waxay kaga duwan yihiin iyagu dalaaladii tashbiihay u daayeen kuwana waxay yidhahdeen may mar hadduu tashbiih ka dhalanayo aynu inka rabo way diideen tactiilku waa sidaas marka tashbiihu wuu ka dhaxeeya laakiin kuwan maxaa u raaca shabbahuu uma caطaluu tashbiih bay sameeyeen kadibna waa caiileenoo waa diideen kuwii horena tashbiihaasay u daayeen alqism اثالiث qeybta saddexaad man jacaluu waa kuwo ka yeelay almacna اlmutabaadir macnihii u soo degdegayey maskaxda iyo fahamkii soo degdegay oo min nusuusi صifaat nusuusta sifaatka xaggooda ka soo degdegayey waxay ka yeeleen macnan macno baailan baaila oo laa yaliiqu biاllah ilaahay aanu cunamin oon ku habboonayn wahuwa kaasi atashbiihu weeyaan inay khaaliqi makhluuqii ku shabaheen uma inahum dabeed iyagu min ajli daalika kaa dartii tashbiiha ay sawirteen dartii ayaa ankaruu ay inkireen maa shaygii dallad ay tusisay calayhi maaga ay nusuustu tusisay oo min almacnaa macnihii allaa'iqi ku habboona bilaahi alleh wahum kuwaasi ahlu tactiili waa tactiilka kuwa ehelka u ah ee nusuustii sifaatka macnahoodii ka madhnaysiiyey diidayna ee dafiray ee inkiray sawaaun waxa isku mid ah kaana ahaayaa tactiiluhum tactiilkoodu mucailada caaman mid caam ah fi asmaai wasifaat asmaad iyo sifaatkaba yani waxaa isku mid ah in tactiilkoodu uu caam yahay fi lasmaai wasifaat waa sida hulaat ljahmiya kuwa culimmadu ay tagfiiriyeen ee asmaad iyo sifaatkii jumlatan wa tafsiilan ba u inkiray am khaasan ama khaasa ku ahaado tactiilkaasi fiihimaa asmaad iyo sifaatkii khaasa ku ahaado oo sideeha ugu ahaado macnaha dee barhkoodna asmaada ayay inkiraan ahlu bidaca qaarkood qaarna sifaatkii bay inkiraya marka wuxuu uga jeedaa am khaasan fiihima minhum man yunkiru sifaat wa minhum man yunkiru lasmaa marka ama labadoodaa khaasa ku ahaado yacni midkood ha inkiraan oo dee qaarkoodna asmaaday inkiraan qaarkoodna sifaatka inkiraan oo muctasiladoo kale dee waxa weeyi muctasiladoo kale waxaad arkaysaa iyagoo asmaadii sugaya sifaatkiina diidaya oo samiicu bilaa samcin wacaliimu bilaa cilmin waxakiimu bilaa xikma maxaanay ku cileeyaan diidista ay diidayaan muctasiladu sifaatka ah inay sugaan ya tacadud اlqudamaa axsant yani waxay sawirteen suuro baatilahoo haddii tacadudu sifaat la sameeyo sifaat tiro badan la sugo inay ka dhalanayso tacadud اlmawsuuf aaliha badan in la sugayo tacala allahu can dalika culwa kabiira kamana dhalanase waa fahmkooda baailka aw muctasilada qaar ka midihii waxay culimmadu sheegaan inay sugaan saddex ismi oo keliya xayun caliimun qadiirun asmaada kaloo dhanna ay inkiraan oo iyaga laftoodii baa dee firaq usii kala kacayo muctasiladu sawaan waxa isku mida kaana haya taciilhum taiilkooda taciilkoodaasi caaman mid caam ku ah fi lasmaai wasifaat asmaad iyo sifaadkiiba oo macnaha ay noqdaan kuwa wada inkiraya sida kaqulaat iljahmiya am khaasan fiihimaa ama ahaya taciilkaasi mid khaas ku ah yacni asmaad iyo sifaadkii oo yacni midkood gaar ku ah oo barhkood dee sifaadkii bay inkirayaan qaarkoodna asmaadii ayay inkirayaan aw fii axadihimaa ama waxa weeyaan ku gaar ah midkood oo waxa weeyaan sida aynu soo sheegnay dee muctasiladoo kale iyagoo asmaadii iyagoo sugaya ayaa sifaadkiina ay diidayaan ashaaciradoo kale sifaadkii qaarna way sugayaan qaarna way diidayaan fa haa ulaa'i kuwaasi sarafuu waxay ka sarfiyeen annusuusa nusuustii can daahirihaa fa haaulaa kuwaasi sarafuu waa sarfiyeen annusuusa nusuustii waxay ka duwan can daahirihaa daahirkeedii bay ka duween ilaa macaanin macaani ayaanay u duween macaanidaasoo cayanuuhaa ay tacyiniyeen oo bicuquulihim iyagu cuquushooda ay ku cayimeen kuwaasi nusuusta daahirkoodii bay ka leexiyeen oo waxay u leexiyeen macaani iyagu caqligooda ay ku caddaysteen oo ay ku cayimeen wadarabuu weliba way isku khilaafeen fii tacyiiniha macaanidaa tacyiinkeeda iyo caddaynteedana waa isku khilaafeen idiraaban iskhilaaf kaiiran fara badan oo dee qoloba ilan cuquushoodu isku mid maahee nin walba caqligiisii meel buu la maray waayo dadka nusuustu haddaanay xakamayn cuquushu meel iskuma keenayso nin walba caqli buu leeyihi wa samuu waxaanay ku magacaabeen daalika arrinkaasi ta'wiilan ta'wiil ayay ku magacaabeen yacnii nusuustaa ay ka leexiyeen daahirkeeda ee cuquushoodu siday doonaan ay ugu cayimeen ta'wiil bay u bixiyeen wahuwa kaasina fi lxaqiiqati xaqiiq ahaan taxriifun waa leexin iyo bedelid iyagu waa ta'wiil bay yidhaahdeen oo magac fiican bay u bixiyeen laakiin xaqiiq ahaan waa taxriif iyo leexin waana tii ahlulkitaabka lagu ceebeeyey yuxarifuuna alkelima can mawaadicih inay kelmadihii ilaahay meeshii munaasabka ahayd ka duwayaan oy ka leexinayaan ama lafdiga ha duwaan oo ha leexiyaan ama macnaha ha bedelaan wallaahu aclam